Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Galmudug ayaa magaalada Dhuuso Mareeb kusoo gabagabaysay tababar ku saabsan doorka culimada ee ka qaadan karaan nabadda iyo iskaashiga bulshada. Munaasabadda lagu soo xirayay tababarkan ayaa waxaa ka qayb galay isku-duwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Galmudug Culimo Udiin odayaal haween iyo dhalinyaro. Isku-duwaha Wasaaradda Diinta iyo Awqaafta Maamulka Galmudug ee gobolka Galgaduud Sheekh Cabdi Cumar ayaa ka warbixiyay muhiimadda tababarkan.
casharada barnaamijkan xoogiisa wuxuu noqon doonaa culummada ee iyaga horseel ay ka yihiin in dalkan gobolkan si looga dhammayn lahaa dagaalka qabiilka oo waxaan iyo aarsiga iyo nin qabiil loo dila iyo waxaas iyo inay dhammaadaan waayo waxyaabaha looga hortagi karin waxaa ka mid a in wacyigelin la sameeyo oo dadka loo tago oo la qabto oo- oo- muxuu ahaa dhibaatada ay leedahay culummada ay ka hadlaan qur-aanka iyo xadiisa waxay ka sheegeen qofkii qof dilaa dembiga uu leeyahay agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha ee wasaaradda diinta iyo awqaafta maamulka galmudug maxamuud xasan oo soo xiray tababarka ayaa culimada kula dardaarmay in ay bulshada ku wacyigeliyaan wixii la baray waxaan rabnaa oo ku dardaarmaynaa oo aan ku dadka culummada aan la- u sheegayna ummadda dhan inay ka qayb qaataan nabadeynta dowrka ah ay ummaddu wadato nolosha u ah sababtoo ah nolol waa nabad weeye nabad haddii la waayo wax eh, jirayahay ma jiraan culimmadana sidaas oo kale inay ka qayb qaataan maadaama ay ummaddii maskaxdii iyo meel kasta oo wanaag ku jira ay yihiin inay nabadda ka qayb qaataan oo dadka ku booriyaan tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanaya horumarinta nabadda iyo xasiloonida maamulka galmudug